dagaalka wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo qabaa meel lagu magacaabo oo beled xaawo dhinaca tuulo barwaaqo xaggeeda oga beegan oo u jirto konton kilomitr beled xaawo u jirto halkaasuu ka dhacay wuxuuna dhacay maanta abaarihii lixdii duhurnimo labiyo tobankii duhurnimo dagaalka ma idinkaa qaaday dagaalka ma idinkaa qaaday mise waa laidinku soo qaaday dagaalka annagaa qaadnay kadib markaan ogaanay in meeshaasu lagu diyaarinhayo weerar ka dhan ah ciidamada daraawiishta ee jubbaland iyo dadka deegaanka beled xaawo iyo luuq iyo dolow markaan ogaanay saldhig ciidan inay meeshaa ka samaysteen ayaan annagu qaadnay dagaalka waa gartay dagaalkii maxaa ka dhashay iyaguna dabcan way hadleen waxay sheegteen khasaaro dhimasho iyo dhaawac bay isugu jira inay dhinaciina gaarsiiyeen dibna idiin soo celiyeen laakiin bal dhinaciina iga waran hortay wax u dhaceen dagaalka khasaarihiisa dhinac annaga annaga shan askari baa naga shahiiday toddoba askarina waa naga dhaawacantay annaga khasaaraha naga aray intaa weeye laakiin ayaga dhinacooda khasaaraha naga badnaa koob iyo toban askari baa ka dhimatay ayaga intaan aragnay meydkooda baabuurna waa ka gubnay goobtii ay isku urursan hayeen oo taliska u ahaydna waa ka qabsannay hub iyo saanadna waa ka furannay hub gacmeedka sida qoryaha aakayaasha iyo qoriga sabanka la yidhaaho gantaalaha laga rido hubkaasna waa ka qabsanay waa gartay askarta idinka dhimatay waxaa la sheegaya inuu ku jiro nin sargaala oo taliya ciidamada ee beled xaawo ahaa ma jirta arrintaas nin sarkaala waa ku jira askarta naga dhimatay saraakiisha ciidanka ka mid ah laakiin ma ahayn taliyaha ciidamada beled xaawo muusan ahayn saraakiisha ciidanku ka mid ahaa laakiin magaciis cabdi cabdullaahi baa la yidhahda cabdi cabdullaahi corneel miyuu ahaa mise gaashaanle gaashaan luu ahaa cabdi cabdullaahi xasan baa la yidhahdaa gaashaan luu ahaa waaye iyagu waxay sheeganayaan meeshii dagaalku ka dhacay toban askari oo meyda inay ku arkeen waxay kaloo sheegayaan in in dhimashada iyo khasaaraha idin gaadho uu intaas ka badan yahay lana idin jebiyey oo xagga beled xaawo laydin jebiyey saasay sheegayaan
ben weye waxaas waa beenlowyaal weye wax ka jiraanoo lama arko arrinta ayadaa goobtii annagaa u harnay maydkoodii baa meesha yaallo oo daadsan ayagu maydkoodii ka tageen annaga maydkaana maysan arkin umayna harin goobta ninka goobta u haroo qabsadaana khasaaraha meesha yaallo labada dhinacba ogaan karo iyo waxay tahay waxa ay sheegahayaanna waxba kama jiraan annagana lama jebinina waxa jabay oo kala cararay oo dhirta iyo hawska kala galay ayagay ahaayeen marka annaguna goobtii baan u harno waa garta marka weerarkan ciidamada maamulka gobolka ayaa qaaday mise ciidamo kale idinku weheliyey sida kuwa amisom maya ciidamo amisom a naguma wehlinin ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ee gobolka ku sugan gedo ayaa weerarkan qaaday siiba degmooyinka beled xaawo iyo luuq ciidanka ku sugnaa waa qaaday marka arrintaasu weerarkaas sidaasu u dhacay waa gartay bal waxaad iiga warantaa meelo kala duwan bay ka joogaan dabcan gobolka gedo weliba meelaha joogitaanka al-shabaab uu ugu badan yahay uguna xoogan yihiin bay ka mid tahay marka weerarkan aad qaadeen ma istraatiijiye cusub iyo howlgal cusub buu qeyb ka yahay mise waa mid maanta uun dhacay oon laga yaabin inuu soo noqdo mar kale dhowr toddobaad ama dhowr bilood kadib weerarkan wuxuu ka mid yahay qorshaha nimankan nabadiidka ah oo soomaali nolosheedii iyo dhumiyey dowladnimadeedii oo nabaddiidka hoojid iyo jahalaawayaasha ah gobolka looga sifaynhayay ka mid tahay weeraro kalena waa xigi doonaan haddii ilaah yidhaahdo oo istaraatiijiyada u qorshaysan ciidamada sidaa weeye ma ahaan doonaan mid maanta keliya ah haddii ilaah yidhaahdo meel kasta oo fariisin u ah sidaasaan u weeraraynaa u raadsanayna haddii ilaah yidhahdo waxaan isku dayaynaa inaan ka saarno gobolka haddii ilaah yidhahdo waa gartay waxaan jeclaan lahaa bal dadka soomaalida inaad la wadaagto maadaama mid ka mid a saraakiisha ciidankana aad tahay waddanka in al-shabaab lala dagaalamo oo dagaalkan lala galo weliba waxaa la ii sheegay inaad ciidamada meesha weeraray aada hogaaminaysay bal maxaan ku waxa uga dhigan tahay ciidanka soomaalida iyo in lala dagaalama al-shabaab waayo aragnimadaada bal la wadaag dadka shacabka aniga iguma horreyn maanta dagaalka shabaab maanta iguma horreyn gobolka gedo taliyihii ciidamada hogaaminaya markii laga saarahayay baan ahaa muddo saddex sano ah meesha la yidhahda garbaarey baan ku sugnaa oon joogay oo talis ii ahayd oy shabaab fooda soo gelin waayeen ciidamo amisom ana ilama joogin ma deganayn ciidamo soomaaliyeed bay ahaayeen ciidamada soomaaliyeed haddii la qalabeeyo la tayeeyo taabarna la siiyo way ku filan yihiin shabaab in ay ka saaraan wadanka soomaaliya ayaga ayaa ku filan maxaa yeelay dhulkii bay yaqaanaan waxay la yaqaanaan afkii bay yaqaanaan dhulkii bay yaqaanaan deegaankii bay yaqaanaan dadkii bay yaqaanaan marka waa ku filan yihiin shabaab in ay ka saaraan wadanka ciidamada soomaaliyeed haddii la tababar iyo qalabayn tayeyn a la siiyo intaba marka arrintaas waxaan qabaa marka oon leeyahay ciidamada soomaaliyeed wadanka ciidamada joogo oo nabad ilaalinta amisom ah yayna ku tashanin ayagu ha isku tashadeen wadanka ayagaa iska leh berri bay tegahayaan marka ayagu inay wadankoodii tahay nimankan soomaali dhuunta gooyeyna inay iska saaraan inay ku talagalaan waa ajaaniibta iyo dadka dambiilayaasha ahoo soomaaliya kusoo ururay